wararkaynu ka heleyno magaalada berbera oo ka mid ah deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa waxaa la soo warinayaa in lagu laayahay xeebaha magaaladaasi laba wiil oo dhalinyaro ah oo ka mid ahaa kalluumaysatada magaaladaasi labadan dhallinyarada ee kalluumaysatada ah ayaa waxaa la la'yahay muddo laba maalmood oo xiriir ah waxaana dad ugu wardambaysay iyagoo kalluumaysi u aaday xeebta magaalada berbera balse waxaa goor dambe la helay doontii iyo qalabkii kalluumaysiga ahaa ay wateen halka ilaa iyo hadda labadan dhallinyarada ee kalluumaysatada magaalada berbera ka mid ahaa aan raq iyo ruuxo toona meel lagu sheegi karin waxaana dhacdadan lagu laayahay labadan dhallinyarada kalluumaysatada magaalada berbera ka mid ah ay imaanaysaa iyadoo badda magaalada berbera maalmo ka hor ay ku dhinteen laba ka mid ah dhallinyaro usoo dabaaltagtay kuwaas oo goor damba ay meed kooda soo tuftay badda mana noqonaysa dhacdadii ugu horreysay ee xeebaha badda soomaaliya lagu waayay dhalinyaro badan oo u soo dabaaltegay